بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة والمعرفة معرفتي خمسة أشياء شن شيء معرفة waxaanu soo hadalhaynay nactiga iyo axkaamtiisii halkan wuxuu rabaa sheekh raximah ullahu tacaala bacdamaa casharkeennii hore aanu ku soo qaadannay ana annacta yatbacu maa qablahu fii arbacatin min cashara waxaanu soo qaadannay nactigu ereyga ka horeeya inuu ku raaco afar toban ka mid a afartaa tobanka ka midka ah waxaa ku jiray altacriif watankiir labadaa mid ka mida inuu ku raaco atacriif watankiir tacriifka oo loola jeedo macrifo tankiirka oo loola jeedo nakiro macrifo iyo nakiro labadaa mid ka mid ah inuu maaqabligiisa ku raaco waxaanu soo qaadannay inay tahay waajib maadaama marka macrifadii iyo nakiradii labadaa mid ka mid ah maa qabligiisa inuu ku raaco ay waajib tahay waxaan baranaynaa maa hiya almacrifa wa maa hiya anakira ha isku raacaan la garaye horta macrifa maxay tahay nakirana maxaa tahay wuxuu ku yidhi sheekhu waalmacrifatu macrifadu khamsatu ashyaa labadiiba sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu inoo tusaaleeyey macrifa waxay tahay iyo nakira waxay tahay laakiin habka labadooda iyo usluubka uga kala hadlay waa hab kala duwan maxaa yeelay macrifada sheekha wuxuu nagu baray bicaddi aqsaamiha ashaykhu carafanaa almacrifa bicaddi aqsaamiha sheekhu macrifada wuxuu nagu baray qaybaheedii inuu noo tiriyey oo uu yidhi waxay ka kooban tahay shan qaybood laakiin nakirada markuu gaaro sheekhu raximahullahu tacaala nakirada markuu gaaro ma dhihi doono annakiratu khamsatu ashyaa ama annakiratu casharatu ashyaa oo nooma soo koobi karo xuduuddeeda iyo intay u qaybsanto nooma sheegi doono nakirada markuu gaaro limaadaas sababtu maxay tahy macrifadiiba sheekhu uu noo soo koobay oo wuxuu yidhi macrifadu waa shan nakirada muxuu iyadana u soo koobi waayo wuxuu sidaa u yeelay sheekhu waxa weeye annakira laysat lahaa xuduud nakiradu xuduud ma lahan yacnii lama soo koobi karoo lama dhihi karo nakiradu waa shan waa boqol waa kun waa melyan xuduud male iyadu laakiin macrifada luqa alcarabiya markii macrifada la joogo ma dhaafi karto shantan uu sheekhu kuu sheegay raximahu llahu tacaala waalmacrifatu macrifadu khamsatu ashyaa macrifada iyada waa la soo koobi karaahoo waxay ku kooban tahay shantan shay oo soo socota alismu isimkiiu isimkaasoo almudmaru ee damiirka ahaa isim damiira meel kasta ood ku aragtid waxaad ogaanaya inuu yahay macrifo haddee isimka damiirkaana tacriifkiisii horaan u soo qaadannay isim damiira maxaa la yidhaha maa dalla calaa takalumin aw khidaabin aw haybatin waa isimku hadduu ku tusinayo qof isagu shakhsiyaddiisa iska hadlay ama qof hortaagan la hadlay ama qof maqan ka hadlay kaasa waxaa la yidhaha damiir damiirka marka meel walba aanu ku aragno waxaanu leenahay haada huwa almacrifa damiir oo dhan waa macrifo tusaaluu sheekhu bixiyey wadaalika naxwu ana aniga iyo wa anta adiga damiirku wuu badan yahay labadaasuu sheekhu ka tusaaleeyey maxaa yeelay takallumka waxa tusinaya waxaanu soo qaadanay damiirku hadduu takallum tusiyo qof isagu iska hadlaya waa laba qaybood ana iyo naxnu markuu khidaab tusinayana waa shanaanu soo qaadan jirnay anta anti antumaa antum antunna hadduu tusinayo qaybo wax maqanna waxaanu soo qaadannay inuu yahay shan huwa hiya humaa hum hunna shantaasuu ahaan jiray kuwa qaybada ahna marka labiyo tobankiiba sheekhu wuxuu kaaga miihaaliyey labadan oo kale ah laakiin wuxuu rabaa sheekhu inta kalena inaad adigu fahamtid ood uga qiyaas qaadatid ana haddii la yidhi maxaa la mid noqonaya naxnu anta haddii la yidhi maxaa la mid noqonaya anti antuma antum antunna waxaa kaloo la mid noqonaya shantii tusinayey maqnaashaha sida huwa hiya humaa hum iyo hunna labiyo tobankaasuu damiirku uu ka kooban yahay marka damiir meel walban ku aragno waxaan leenahay oo macrifo isaga nafsadiisaa kale darajo sarreeya damiirka damiirka waxaa ugu darajo sarreeya horta sababta sheekhuba damiirka ugu hormariyey waxaa weeye huwa acrafu almacaarif bacda ismi illaahi tacaala markii magacyada ilaahay laga soo tago macrifooyinka isagaa damiirka ugu sarreeya oo shantan qaybood buu ka darajo weyn yahay isagaa ugu sarreeya damiirka liannahu damiirka nafsadiisuna uu sii kala darajo sarreeya damiirka waxaa ugu sii macrifo badan maa dalla calaa takallum midka tusinaya iska hadlidda ana ayaa ugu sarreeya damiirka macrifo markii la yidhahdo liannahu markii la yidhaha macrifa ulajeedadeedaba waxaa weeye waa oqoon wax la yaqaan wey macrifa adiga nafsadaada qofaad uga aqoon badan tahay ma jirtaa ya adiga shaksiyaddaada qofaad uga aqoon badan tahay miyaa jira idan damiirka adiga ku tusinaya waa acrafu lmacaarif wax la barto oo la yaqaan midka ugu oqoonta badan waa midka adiga ku tusinaya ana aniga naxnu annaga liannahu shaksiyaddaada iyo naftaada qofaad uga aqoon badan tahay ma jirto maxaa ku xiga marka waxaanu nidhi waxaa ugu darajo sarreeya damiirka tusinaya atakallum maxaa ku xiga damiirka tusinaya khidaabka sababta ugu xigaahay maxay tahy sababta loogu xijiyey khidaabka maxay tahy liannahu khidaabku waa qofku hor taagan anta adiga antumaa labadiinnan haybaha laakiin wuxuu ka hadli wax maqan wax maqan waxay ku sugan yihiin allahu aclam laakiin adiga waxaad garanayso waxaa weye dadka ku hor taagan wey anta anti antuma antum antunna marka waxaa ku xiga qismiga khidaabka waxaana ugu hooseeya maa dalla calaa hayba waxa maqnaashaha tusinaya kaasaa uga hooseeya idan marka waxaanu ogaanay acrafu almacaarif inuu yahay damiir markii laga soo tago bacda ismi illaahi tacaala liannahu magaca ilaahay wax ka sarreeyahay ma jiraan magaca ilaahay wax ka sarreeyahay ma jiraan oo waxaa weye magacyada ilaahay dhammaantood waa wada calam magacyada ilaahay kulligood waa wada calam haddana damiirka waxaa ka sarreeya oo wax walbaba ka sarreeya asmaa ullaahi tacaala magacyada ilaahay wadalika naxwu ana wa anta walismu isimkiiw qaybta labaad ee macrifada ah isimkaasoo alcalamu oo calamka ahaa qaybta labaad ee macrifada ah waa isimka la yidhaaho calam calam maxaa la yidhaha maa yucayinu bimusamaahu maa yucayinu wayakhtasu bimusamaahu maa yucayinu wayakhtasu bimusamaahu waa waxa gaarka ku ah oo khaaska ku ah shaksigii lagu magacaabay shaksigii lagu magacaabay magacu hadduu khaas ku yahay oo dadweynahoo dhan magac u dhexeeya uusan ahayn waxaanu leenahay waa calam ismun yucayinu lmusamaa muطlaqan calamuhu kajacfarin wakhirniqa waqaranin wacadanin walaaxiqi washadqamin wahaylatin wawaashiqi zayd haddii aanu nidhaaho wuxuu ku khaas yahay ninkan lagu magacaabay xasan haddii la yidhaaho wuxuu ku khaas yahay ninka lagu magacaabay maxmuud haddii la yidhaaho wuxuu khaas ku yahay qofka lagu magacaabay walidaalika marka waxaa la yidhaha calam maa yucayinu wayakhtasu bimusamaahu waa waxaa cayinaya khaas ku ah shaksigii lagu magacaabay haddii zayd aanu nidhaaho wuxuu khaas ku yahay qofkii lagu magacaabay waxaan kaloon farqi kale lahayn farqi waxaan kale lahayn maadaama aanu nidhi qofkii lagu magacaabuu khaas ku yahay sawaaun kaana rajulan aw imra'a ha noqdo magac yacni nin khaas ku ah ama ha noqdo magac haweeney khaas ku ah maalan markaanu nidhaaho zaynaba zaynaba waxaanu arkaynaa inuu yahay magac khaas ku ah haweenta loo lagu magacaabay zaynaba idan waxaan leenaha waa calam ama nin khaas ha ku noqdo sida maxamuud jaamic khaalid bakar iyo wixii la mid waxaa kaloon farqi kale lahayn sawaaun kaana calaman lixayin aw jamaadin waxaan farqi kale lahayn wax nool magac ha u noqdo ama waxaan yacni nololba loo abuurin oo jamaad iska ah maalan hadda tusaale ahaan maka oo kale iyo almadiinatu almunawara maka maka markii la yidhaaho magaalada maka almukarama wuxuu khaas ku yahay magaaladii lagu magacaabay magaaladii lagu magacaabay ayaa magacani khaas ku yahay maka almukarama idan warkan waxaan arkaynaa calamka inaan farqi kale lahayn xataa shayga lagu magacaabayo inuu naf leeyahay ama ruux uu leeyahay shardi ma aha shardi ma aha walismu isimka isimkaasoo alcalamu calamka ah naxwu zaydin wa makata waa zayd iyo maka oo kale walidaalika sheekha laba mihaal markuu kuu sameeyey midna wuxuu kuu sameeyey mihaal oo naf iyo ruux leh sida zayd mihaalka labaadna waa waxaa naf iyo ruux midna aan lahayn si uu kugu tusaaleeyo inaysan shardi ahayn shayga calamka inuu naf leeyahay ama ruuxuu leeyahay farqi kalema laha wadaalika naxwu zaydin wa makata walismu qeybta saddexaad ee macrifada ah walismu isimkiiu isimkaasoo almubhamu ee la qariyey isimka mubhamka ah wadaalika naxwu haada kan wa haadihi islaantan wa haaulaa'i jamaacadan qeybta saddexaad ee macrifada ah waa isimka la yidhaaho alismu lmubham alismu lmubham maa yadullu calaa musamaahu biqariinati ishaaratin aw silatin waxaa la yidhaha isimka mubhamka maa yadullu calaa musamaahu waa waxa ku tusinaya qofkii lagu magacaabay laakiin muxuu qofkii lagu magacaabay kugu tusinaa biqariinati ishaaratin aw silatin qariinu u baahan yahay waa in wax lala xidhiiriyo waa in lala xidhiiriyo fartaag maalan tusaalaha sheekha wuxuu ku siiyey ereygan haadaa iyo haadihi iyo haaulaa'i saddex tusaaluu ku siiyey ereygan markaanu nidhaaho haadaa kan haddii gacantaan iska laabto oo nidhaaho haadaa kan qofkan ula jeedo lama garanayo lama fahmayo haadaa kan haddaan iska idhaho gacanta iska laabto lama yaqaano qofkaan ula jeedo laakiin markaan ku kabo ama aan ku kaalmeeyo fartaag oo nidhaaho haadaa kan markaan idhaaho haadaa farta aan taago waxaa la fahmayaa markaas ula jeeddadayda iyo shaksiga aan ula jeedo marka isimka mubhamka wuxuu u baahan yahay qofka marka uu yacni ku fahamsiinayo shaksiga loola jeedo biqariinati ishaara waa in fartaagid lagu kaalmeeyo aw sila ama waa in lagu kaalmeeyo jumlo sila ah la daba dhigo maalan midka silada u baahan waa isimka mubhamka nooca la yidhaaho almawsuul almawsuul almawsuul oo mawsuulka maxaan ula jeednaa mawsuul hadduu yahay almawsuul اlismiyu mawsuulkaa laba u qeybsama almawsuul اlismi iyo almawsuul alxarfiy mawsuulku hadduu yahay mawsuul ismiga waxaa la yidhaha waa maxtaaja ilaa silatin wa caa'idin maxtaaja ilaa silatin wa caa'idin mawsuul ismiga waxaa la yidhaha waa wixii u baahda jumlo sila ah siladu waa jumlo la daba dhigo mawsuulka jumlu u baahan yahay wa caa'idin caa'idna maxaa loola jeedaa caa'idku waa damiir u soo laabanayo damiir u soo laabanayo isimka mawsuulka oo mawsuulku wuxuu u baahan yahay jumlo oo lagu magacaabo silo jumladaas silada ah ee mawsuulka mar walbaba aan ka haraynin waxaa la yidhaha waxay ka mid tahay jumlooyinka aan maxalka icraabka ku lahayn waa jumlatun laa maxala laha min alicraab wuxuu kaluu mawsuulka ismiga u baahan yahay caa'id isaga usoo laabta damiir isaga dib ugu soo laabtana wuu u baahan yahay tusaale ahaan alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda alxamdu mahad lilaahi ilaaha mahad u sugnaatay aladii allahaasi khalaqa huwa allahaasi abuuray khalaqa maxaa ka laabanayo damiir damiirkaas waxaa lagu magacaabaa caa'id xaggee u laabanaa mawsuulka oo ah alladii alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda khalaqa huwa allahaasi abuuray idan marka isimkan mawsuulka ah markii qaacidada aanu ku tagno ayaan faahfaahin doonaa laakiin mar walbaba waxaa laga maarmaana inaanu ogaano mawsuulku inuu u qeybsamo mufrad iyo muhana iyo jamc sida uu ugu qeybsamo mudakar iyo mu'anath oo mufradka waxaa la yidhaha oo ragga ah waxaa lagu isticmaalaa ereyga alladii jaaءa aladii kiyaa yimid tacallama naxwa naxwaha bartay jaaءa aladii tacallama annaxwa alladii waxaa lagu isticmaalaa mufrad mudaker waa hal nin oo keligiis laba nin markaan tilmaamaynana waxaan ugu isticmaalaynaa alladaani alladaan ayaan leynaa alladaani labadii nin wاlladaani yaأtiyaaniha minkum wاlladaani labadii nin yaأtiyaanihaa faaxishada la imaanaya waa laba nin jamaca mudakerkaana waxaa lagu isticmaalaa lafdiga alladiina alladiina ayaa lagu isticmaalaa haweeney hadday keligeed tahay mufradda hadday tahay mufradda hadday tahay haweeney keligeeda waxaa lagu isticmaalaa allatii qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjihaa qad samica allaahu ilaahay uu maqlay qowla alatii gabadhii hadalkeedii gabadhii allatii waxaa lagu isticmaalaa gabadho hadday tahay keligeed haddii laba gabdhood ay yihiinna maxaan u isticmaalaynaa allataani ayaan leenahay allataani laba gabdhood jamca haweene hadday yihiinna maxaan u isticmaalaynaa allaa-i iyo allaati allaati iyo waxaan ugu isticmaalaynaa allaa-i wallaa-i iyo isna min almaxiid wallaa-i gabdhihii iyo isna ka quustay min almaxiidi dhiigga caadada ka quustay marka allaatina waan u isticmaalaynaa allaa-ina waan u isticmaalaynaa jamca haweenka ah waxaan kaloon ogaanaynaa mawsuul ismi meel walbuu ku yimaadaba waa mebni sida damiirkao kale mawsuulka waa mebni daa'iman meel kasta uu ku yimaado waa inaad tiraahdo markaad icraabayso mebniyon tusaale ahaan markaan icraabayno alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda see u icraabayna alxamdu waxaan leenahay waa mubtada marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih lilaahi allaama xarfu jarin walhaau majruurun lilaahi allaama xarfu jarin allaahi majruurun bilaam وclاamaة jarihi kasraة ظاahiraة fي akhirih aljaar wاlmajruur mutacaliq bmaxduufi taqdiiruhu kaa'inun kaa'inuna waa khabr اmubtada marfuucu bاlmubtada وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fي akhirih waxaa noo soo haray aladi alladii soo icraabayna ismu lmawsuulka sidiisaba wuxuu la mid yahay asmaadan caadiga ahoo wuxuu noqon karaa mafcuulu bihi jaara majruur sifo cadaf maxalkuu joogaad ku icraabi wuxuu yahay maxalku joogo fiiri alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay alladii allahaaso muxuu noqonaa alladii marka soo sifo noqon maayo alladii marka waxaan leenaha waa ismun mawsuulun sifatu allaah waa ismu mawsuul allahda aan ka sifaynayno mabniyun waa inaan nidhaa marka maadaama aanu sheegnay damiir iyo mawsuul kulli inay yihiin mabni mabniyun calaa assukuun fii maxalli maxaan leenahay jarin liannahu nactiga maa qabligiisa inuu raaco waa waajib in kaana marfuuca fahuwa marfuuc in kaana mansuuba fahuwa mansuub in kaana majruura fahuwa majruur mabni calى sukuun fii maxali jarin ayaan leenahay maxaa noo soo haray khalaqa الsamaawaati wاlarda khalaqa waxaan leenaha ficil maadi mabni cala fatxi laa maxala lahu min alcraab wafaaciluhu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu calى اllah maxaan soo nidhi mawsuulku muxuu u baahan yahay silo iyo caa'id jumladanaan ka dhigayno والجملة من الفعل والفاaعل صلة الموصول لاa محل لha من الإعراab جuملada صلة الموصuلka محلka إعراabku ma lh مaxaa haddana noo sii harsan ilaa mوصuل ismiga meeshii yimid cاa'د والcاaئد الضميir المستتر في khلقة يعuud عlى الdي mوصuلka waa inuu laabto cاa'دku daruuriga marka daaئimا sidaas waxaan ogaanaynaa mوصuلku wuxuu la mid yahay asmaada caadiga فaacilu noqon karaa mafcuulu bihi sifo cadaf wuxuu daanu noqdaa laakiin laazim inaan mar walbaba ka dhigno mabniyun waxaa kaloo laazim nagu noqonayo inaanu u yeelno jumlo sila ahoo maxalka aan icraab ku lahayn caa'idna wuu u baahan yahay marka waxaanu nidhi almawsuul waxaanu nidhi alismi waxaa jira mid kaloo la yidhaha mawsuul اlxarfi mawsuulkaas xarfiga ah isagu uma baahno wax la yidhaaho caa'id damiir usoo laabanayo uma baahno qaybo ka midana waanba soo qaadanno kitaabkeenaan ku soo qaadanayo huwa almasbuuku bimasder waa midka mar walbaba aado u noqonaya ama aalo ama qalab lagu dhalaaliyo masder waa midkaanu dhihi jirnay cidda baadiya ku jirta mawsuul xarfi hadduu soo galo laazim waa in masder meesha lagu dhalaaliyo mawsuulkaas xarfiga ah waa an iyo anna iyo key iyo maa iyo low shantaas shantaas maxaa la yidhaha almawsuul alxarfiyu iyagu kaagama baahna wax caa'ida waxay u baahan yihiin jumlay qaataan oon maxalka icraab ku lahayn jumladoodana oo maxalka icraab kuma lahan laakiin damiir caa'ida iyo hawshaas isagu uma baahno muxuu kaloo laakiin isagu u baahan yahay laazim meeshuu soo galo waa in la yidhaha cidda baadiyaa ku jirta cidda baadiyaa ku jirta waa an iyo anna labadaas ooma soo marnay an xaggee ku soo marnay ya nawaasibta annana xaggee ku soo marnay nawaasikdaanu ku soo qaadanay waxaa kaloon ku daranaynaa keey soo marnaydan nawaasibtaan kusoo qaadanay soo maaha kulli waaba soo qaadanay waxaanan soo qaadan un low iyo maa masderiye ah low iyo maa shantaas meeshay soo galaan laasim cidda baadiya ku jirta waa in masder lagu dhalaaliyo walismu lmubham wadalika naxwu haada wa haadihi wa haaulaa waxaanu nidhi marka mawsuulka hadduu mufradku yahay mudaker hadduu yahay waxaa loo isticmaalaa aladi musano mudakara alladaan jamci ragga aha alladiin haweenaydii keligeed allati laba haweeney hadday yihiin allataan jamc hadduu yahay allaayi ama allaatiyaa loogu isticmaalay waxaa noo soo haray midkan ismu ishaaraha ah qeybtan ismu ishaaraha haada haadihi haaulaa ismu ishaarihii sheekha saddex erayuu ka mihaaliyey laakiin ismu ishaaruhu saddexdaas eray kuma koobna ilaa labaatan iyo dhowruu gaaraa ismu ishaaraha dowrka dambe haddii ilaahay naf nagu gaarsiiyo on qaacidaynayno haddii ilaahay noo ogolaado markaasaan sheegi doonaa insha allahu tacaala laakiin wax yar hadda waxaan ka qaadanaynaa uun wax yar muqadama hordhac waxaan ka sii qaadanaynaa isaguna sidoo kale ismu ishaarahan wuxuu u baahan yahay mushaaru ilayhi wax la yidhahdo yacni ereygan meeshan kugu qoranoo haadaa iyo haadihii haaulaa'i magaciisa maxaa la yidhaha hadii lagu yidhaaho waxaad leedahay waa ismu lishaara mushaaru ileyhina muxuu ahaa xaggee u socdaa mushaaru ileyhi waxaa weeye qofka farta aad ku taagaysida waxaa la yidhaha mushaaru ileyhi waa shaksiga ismulishaarana waa ereygan meesha kuugu qoran mushaaru ileyhina waa qofka naftiisa maalan hadduu yahay qofka mushaaru ileyhiga oo farta ku taagaysid hal ninoo keligiisa hadduu yahay waxaa lagu isticmaalaa ereyga daa daa kani rajulu nin wey daa ayaa lagu isticmaala daa waana midka meesha kuugu qoran naxwu haada oo daadaas waxaa weeye ismu ishaaruhu wuxuu ku sinan yahay ereyga daa haadani ismu ishaarada shaqo kuma lahanoo waxaa la yidhaha xarfu tambiih waa baraarujin un baraarujin waa xaraf isagu isimba maba ahabo isimku xagguu ka bilowdaa xagguu ku sinan yahay daa marka ninka keligiisa waxaa lagu isticmaalaa daa erayo kalena way jiraan lakiin hadda waxaan uga gaabsanaynaa ereygaas daa haweeney hadday keligeed tahana waxaa lagu isticmaalaa the the ayaa lagu isticmaalaa the iyaduna erayo badanaa jira haweenta keligeed loo isticmaalo the dih dihi dihi daatu taa ti tihi way jiraan lakiin qaacidadan ku qaadan doona insha allahu tacaala hadda waxaan uga gaabsanaynaa ereygan haweeney keligeed hadday tahay the ayaa lagu isticmaalaa the the the middan di middan ayaa la leeyahay haddii yacni haweeney musanuu hadduu yahay rag hadduu yahana waxaa lagu isticmaalaa dhani dhani haadhani labada musanuu hadduu yahay mushaaru ileyhiga oo la ishaarayo laba haween hadduu yahana taani ayaan leenahay taani labadan haween jamc hadduu yahana jamca laa farqa bayna almudakar waalmu'anath jamca farqi ma lahan waxba ha kala saarin rag iyo dumarba waxaa iskale ulaa'i waa middan meesha kuugu qoranoo sheekha hadusuu la xiriiriyey haaulaa'i buu yidhi haaulaa'i haaulaa'i hadaasuu la xiriiriyey haadu ka mid maaha ismu ishaaraha waa xarfu tanbiih ulaa'idaas marka waxaa loogu isticmaalaa jamca sawaaءun kaana mudakaran aw mu'anahan ama ha noqdo jamac raga ama ha noqdo jamac dumara marka waxaan kalon ogaanaynaa erayadan la yidhaaho ismulishaara daa'iman iyaguna waa mabniyo daa'iman meeshaad ku aragtid waa mabni waxayna noqon karaan mar walbaba waxaa la fiirinaa mowdica ay ku sugan yihiin iyo maxalka ay joogaan munaasabada uu qaadan karo maala markaan nidhaaho jaa'a waxaa yimid haadaa kanaa yimid see u icraabaynaa haadaa waxaan leenaha haa xarfu tambiih daa ismu ishaara faacilu jaa'a mabniyun cala asukuuni fii maxalli maxaan lena maadaama faacil uu yahay rafcinaan lena fii maxalli rafcin mar walbaba saasaad u adeegsan haddii lagu yidhaaho ra'aytu waxaan arkay haada kanaan arkay ra'aytu ficilun wa faacilun هذا ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب ذا محل لنا مركز يا مفعول به مبني على السكون في محل نصب إلى محل منصوب وجوغا هذا وتاغين مر والباب وحن كلا تعاملين وان كلا دقمنا إساقنا محل كوجوغ إذا مركب لازم أسئلة دي سؤالها وان كسو الدري دونا إن شاء الله تعالى عبد الله نو أقول هذا اسم أسماء الموصولات وحن برني هبك الله دقمه waxaan barannay asmaa'ul ishaara habka loola dhaqmo waan ogaana ilaa qofka haddii laba erey haddii lagaaga sheego ama hal erey haddii lagu misaaliyo inta kale hadday mubtade noqdaan hadday cadaf noqdaan hadday nacti noqdaan hadday khabar noqdaan kulli waxaa la rabaa adiga maskaxdaadii caqligaaga inuu furfuran yahay ood la iman kartid tusaalooyinkan tusaalooyinka la mida naxwu haada wa haadihi dihdaas waxaa weye waa haweeney mufrado wey mufrado mu'anasa ah haweeney keligeed wey wa haa-ulaa'i kuwan walismu isimkii wey waxaan soo qaadannay damiirkii calamkii alismu almubham qeybtii afaraad walismu isimkii wey alladii isimkaasoo fiihi isimka dhexdiisa alalifu wallaamu ay ku sugan yihiin alif iyo laam ay ku sugan yihiin وذلك نحو الرجل والغلام قيبت أفراد معرفة أه وحوك يقول شيخه ووح والباء وألف يلام يكسوينهن وح كستول أركتد وألف يلام يكسوينهن وأسك معرفة ألف يلام حول جدا بمعنى ال ال يقول جدا وحيب ال يكسوينهن ومعرفة الوحي بيكسوين سيدا الرجل الغلام الفرس المسجد الطريق القلم الكتاب النحو الفقه المنطق التفسير وهكذا وحي بأل أتكو أركتد أو دل حلينها ومعرفة لأنه حوية أل وحليرا أداة التعريف وقلبك إريقا ومعرفية أداة التعريف وقلبك شيء النكرة هانجري وبدل كرا معرفة مثلا أريقا رجل وأسكن نكره macrifo waan u bedeli karnaa rajuloo nakira see ugu bedelaynaa alan gelinaynaa alrajul ereyga kitaabun waa nakiro waxaan awood u leenahay inaan macrifo u bedelno see ugu bedelaynaa alan gelinaynaa wax kasta haddii al la geliyo wuxuu isku bedelaa macrifo bacda an kaana nakira markuu nakiro ahaan jiray ka bacdi wadaalika naxwu alrajuli waa macrifo lianna waxaan arkaynaa isagoo al la geliyey waalghulaami isaguna waa macrifa algulaam lianna waxaan arkaynaa in la geliyey al wamaa iladii kiiwo udiifa ilaa waaxidi mid wixii loo adiifiyey kaasoo min haadihi tan ka mida taasoo al arbacati ee afarta ah qeybta shanaaduu ku khatimay sheekha macrifadii qeybtan shanaad waxaa weye wuxuu ku yidhi afartii hadda aada soo qaadatay wixii loo adiifiyo isaguna waa macrifa oo wixii loo adiifiyey muxuu la jeedaa yacnii afartii hadda aan soo marnay mid ka mida ayaa mudaafkii ka horreeyey wuxuu noqday mudaafaa laga hormariyey iyagiina waxay noqdeen afartii aanu soo qaadannay mudaafu ileyhi noqdeen mudaafkaas marka waxaanu leenahay waa macrifa liannahu sababta mudaafku macrifo uu ku noqday maxay tahay mudaaf ileyhigiisii ayuu wuxuu ka faa'iideystay macrifanimo tusaale ahaan marartu waxaan soo maray bibeyti haada ninkan gurigiisii waan soo maray marartu bibeyti haada haddii lagu yidhaaho ereygan beyt muxuu yahay ma macrifa mise waa nakiro maxaan leenahay waa macrifo oo sabab see ku ogaanay ereygan beyt inuu macrifo yahay waxaanu ku ogaanay waxaa loo adiifiyey mudaaf ileyhigiisa fiiriyoo waa ismulishaaro ismulishaarusoo afartii aan soo qaadanay kuma jirin mudaaf ileyhigiisii ayaa wuxuu noqday ismu lishaaro wاlmudaafu yaktasibu min almudaafi ilayhi almacrifata mudaafkuna mudaaf ilayhiga wuxuu ka faa'iideystaa macrifanimo soomaalida maxay ku mamaan maxay yidhahdeen deriskaa diintiisu kuu yeelaa soma dhihin waa la dersay mujaawarat lidaafaw idaafanimay deris kula noqday marka maadaama idaafanimadii uu deris kula noqday kii deriskiisa hayso macrifo ma noqon isaguna waxa weye deriskaa diintiisu ku yeelaaho isna macrifuu ka dhigay marka isagana macrifuu ka dhigay afartii wixii loo adiifay waa sidaas waxaa la mida haddii aad tiriyahayd ra'aytu waxaan arkay hulaama aladi walada aladi ra'aytu waxaan arkay walada aladi kii cunugiisii tacallama naxwa naxwaha bartay ra'aytu waxaan arkay walada aladi kii waladkiisii tacallama naxwa naxwaha bartay waladadaas haddii la yidhaaho ma macrifa mise waa nakiro waxaad leedahay waa macrifo oo see ku ogaatay inay macrifo tahay ereyga walad waxaan ku ogaaday waxaa loo adiifiyey ismulmawsuul deriska diintiisu kuu yeelaabo wاlmudaafu yaktasibu min almudaafi ilayhi almacrifa mudaafkuna mudaaf ilayhigiisa wuxuu ka kasbadaa macrifo waxyaalo badanuu ka kasbadaahoo waan gaari doonaa kutubta waaweyn oo naxwaha markaan gaarno insha allahu tacaala waxaan arki doonaa mudaafku faa'iidooyin fara badan inuu ka helo mudaaf ilayhigiisa faa'iidooyinkiisa waxaa ka mida inuu macrifo ka helo macrifo inuu ka helo oo uu ka kasbado marka saas uula jeedaa sheekhu wamaa udiifa ilaa waaxidin min haadihi alarbaca halkaas marka waxaan ku barannay guud ahaan macrifo waxay tahay guud ahaan macrifo waxay tahay ayaan ogaanay macrifo waxaa weye waa shan isimka damiirka ah calamka alismu اlmubham alismu اladi fiihi اlalif wallaam iyo wamaa udiifa ilaa waaxidin min hadihi اlarbaca shantaasaa macrifo ah waxaan haddana baranaynaa nakiro waannakiratu nakiradii kullu smin waa isim kasta isimkaasoo shaa'icin faafay fii jinsihi jinsigiisa isaga dhex faafay isimkaasoo laa yakhtasu bihi isimkaas waaxidun shaksi uusan gaar ku ahayn shaksi gaar la ah uusan jirin duuna aakhara shaksiga kale ka sokay shaksina uusan khaas la ahayn waxaan baranaynaa nakiro sida hore baan usoo sheegnay habka uu noo baray sheekha macrifada iyo nakirada way kala duwan yihiin macrifada wuxuu noo baray hab ah inuu aqsaamteedii iyo qaybaheedii uu noo soo xadeeyey uu yidhi waa shan ayay ka kooban tahay macrifo laakiin nakiradii sheekhu nama dhihin wanakiratu khamsatu ashyaa ama casharatu ashyaa ama yacni axadda cashara shay-an nama dhihin midna wax xisaaba nooma sheegin leannu xisaab muxuu noogu sheegi waayey xisaab wuxuu noogu sheegahay lianna annakirata laa xuduuda laha nakiro cid soo koobi kartaahi ma jirto qofka ugu naxwaha badan adduunka hadduu isku dayo uu yidhaaho nakiran soo tirinaa bal inay inaan boqol gaarsiiyo inaan laba boqol gaarsiyo inaan kun gaarsiyo inaan milyan inaan bilyan gaarsiiyo qof isku dayi karaahi ma jiro waa shibhul mustaxiil waa adigoo lagu yidhi uun carada adduunka soo koob ciiddaas tiri xabad xabad u tiri haddii lagu yidhaho tirin kartaa ya waa sidaas sida carada aan loo xisaabi karin nakirada waa sidaas bad wax la soo koobi karo malaha laakiin waxaa jira usluub kaleoo lagu bari karo usluub kale oo lagugu bari karo nakiro wuxuu kugu baray sheekhu wuxuu ku yidhi wanakiratu kullu smin nakiro waa isim kasta kullu smin maxaad ka fahamtay anna nakira laa takuunu ficlan walaa xarfan waxaad ka fahamtay nakiradu inaysan noqon karin xaraf iyo ficil leanna waxaa shardiga isim inay noqoto waxaa kaloo shardi ah isimkaasoo shaa'icin fii jinsihi jinsigiisa ku dhex faafay isimkaasoo laa yakhtasu bihi isimka waaxidu shaksi uusan khaas ku ahayn duuna aakhara mid kale ka sokay waa isim jinsigiisa ku faafayoo qof dhihi kara magacan anigu khaas ugu yahay isan jirin tusaale ahaan ereyga rajul rajul markaan soo qaadano ereyga rajul nin haddii qof uu yidhaaho ka warran rajul anigaa la yidhaaha bis intaanoo dhan rajul lama dhihi karo ma soconayso soo maha idan marka waxaa weeye nakira ma soconayso hal qof inay khaas ku noqoto waa magac ku dhex daysan oo ku dhex baahay jinsigiisoo dhan alrajul lafdu rajul shaayic fii jinsi rijaal jinsiga raggoo dhan uu ku baahsan yahay waxaa la mid a imra'atun ereyga imra'atun haweeney haddii la yidhaha haddii gabar ay tidhaaho ereygan imra'atun anigu khaas ugu yahay gabdhaha kale lama dhihi karo imra'atun ma u soconayso soo maaha imra'atun waa lafdun shaayic fii jinsi annisaa jinsiga dumarka oo dhan ayuu ku faafay marka waxaas yacni shaksina aan khaas ku ahayn kaasa waxaa la yidhaha nakiro nakiro la yidhaha marka iyadoo wayba iska fududdahay iyada macrifadeedii yani oqoonteeda nakira way iska fududahay wa taqriibuhu taqriibu xaddi nakira nakirada haddii aan soo dhoweyno xadaynteeda iyo barashadeeda haddaan soo dhoweyno kullu maa shay kastaw shaygaasoo salaxa dukhuulu lalifi wallaam alif iyo laam gelitaankiisu uu u suubado calayhi maaga dushiisa uu galo wuxuu yidhi si kale sheekhu haddaan u dhigno haddana oo fahamka aan ku soo dhoweyno qofka daalibka ah ee mubtadiga ah ee cilmiga naxwaha bilowga ku ah haddii aan u soo dhoweyno nakirada waxaa la yidhaha wax kasta oo qaadan kara alif iyo laam inuu alif iyo laam qaato ayuu aqbali karaa tusaale ahaan sheekhu tusaaluu ku siiyey wadaalika naxwu alrajuli waalfaras waxaa fiicnayd sheekha inuu asha ka daayo al inuu ka daayo u yidhaha naxwu rajulin wa farasin leanna waxaan doonaynaa asha markaas kabacdi inaan ku baraaweyno rajulin iyo farasin haddaanu nidhaaho waxaan baraweynaynaa rajulin horta al ma qaadan karaa wuu qaadan karaa alrajul wuu noqon karaa idan waa nakiro leannu haddii hadda sida sheekhu u dhigay haddii la qaato naxwurajuli walfaras haddii la yidhaah annaga maxaan ka hadlaynay nakiro isaga sheekha mithaalkiisuna muxuu naga galay ya macrifuu naga galay annaga macrifo ma rabin waxaan rabnay erey maadaama nakiro aan ka sheekaynayno nakiro inaan mihaalino marka mihaalku nakiro muxuu noo noqonaa isagoon an lahayn saasaa habboon mihaalka naxwu rajulin wa farasin rajulin wa farasin waa nakiro maxaa kugu daliila waxay qaadan karaan al oo waxaanu dhihi karnaa alrajul iyo alfaras laakiin bacda dukhuuli al maxay noqonayaan ya al haddii la geliyo macrif noqonaya soo maha waa tii aan soo qaadana marka wax walboo al la gelin karo waa macrifo laakiin ashii hadday gasho muxuu noqonaa ashii hadday gasho muxuu noqonaa macrifu isku bedeli shaas idan marka maxaa baxay ma salaxa dukhuulu lalif wallaam calayhi maxaa ku baxay waxaa jira waxaa baxay erayo aan al qaadan karin erayo aan al qaadan karin maalan damiirkii aanu soo qaadanay ana iyo anta mithaalkii sheekha anadaas haddaanu nidhaaho aan al gelin noo socon karaa ma qaadan karo al al anay noo noqonay al ana carabi ma noqonayso carabi maba ahabo haddaan idhaaho damiirkan huwa waxaan gelinaynaa al waxaan leenahay alhuwa alhuwa dee waxaan ka baxnay luqa alcarabiya saaxadeedii saaxadii iyo bannaankii luqa alcarabiya waan ka baxnay markaas haddaan al gelinay eden marka waxa weeye wixiiba aan al qaadan karin macrifo lama dhihi karo al hadduusan qaadan karin waxaan leeyahay nakiro lama dhihi karo hadduusan al qaadan karin nakiro ma aha hadduu al qaadan karana waa nakiro al hadduuba aqbali karo والله سبحانه وتعالى أعلم